الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى هل يكن المشرك هل يكن ما يكنى labadawaa isla mida miyaa loo kunyaynayaa oo kunyo miyaa loogu yeedhayaa ama lagu sheegayaa almushriku ruuxii gaalka ahaa miyaa dee kunyadiisii ama haddii lala hadlayo lala khidaabayo waraaq iyo wax loo dirayo taas isagii laga warramayo miyaa kunyadiisii lagu sheegaya uu lahaa oo dee uu leeyahayba taas dee haddii ibtidaa'an dee kunyo loogu yeelayona waa la mid ama min baabi awlaa ayay noqonin kollay tarjamada macal istifaam ahaan buu sheekhu usoo dhigtay raximah ullahu tacaala ma jasmin lafdigan kunyaduna horta waxa weeyaan dee waa lafdigan murakabkan daafiga maa sudira biabin aw umbaydha wixii aabbo ama ku bilaabma ama hooyo ku bilaabma taas baa kunyo lagu magacaabaa abu fulaan umu fulaan kunyadu taa weeye oo qaybtaa aclaamtay raacsantae waxaa ama aabbo ama hooyo lagu bilaabay ee kale tarkiibkoodna kaa daafiga u noqonayaay ayaa kunyo laydha kunyaduna waxaa loola yimaadaa dee fi l asli waa tashriif iyo takriim iyo xurmayn iyo ixtiraam waa macno weyneyn oo shaksiga la weyneynayo la maamuusayo laga sharifayo magaciisiyo mutuuxanu in looguba yeedho taas bay kunyadu tahay asalkooda mushrigina isaguna hadal loo dabciye iyo xurmayn iyo waxyaalaha caynkaas iyo tashriif iyo tacdiim muu mudan kolley horena waataynuu soo marray lafdiga sayid oo kale inaan kaafirka iyo munaafiqiyo aan laguba odhan isagii muu mudan kunyadna macnahaasay xambaarsantao macnihii loo isticmaalayay loola imanayay baa taasa bal haddaba ruux mushriga iyadoo dee kunyada asalkeediiyo waxaa loola yimaadaa taa ay tahay miyaa kunyo ahaan loogu yeedhayaa ama dee isagoo wax loo qorayaba loo lagu qorayaa dee waa magaciisii aduu bal kunyadiisii bal insha allahu tacaala waxaa inoo iman doonaa xadiidkan horta arki doonaa uu sheekhu halkan soo qaatay oo dee lagaba qaadanayo inay taas aan maanic jirin waayo rasuulka ilaahay baa isticmaalay bal markaasaan eegi doonaa marka la eego sheekhuna waa kanoo muujasmin ah oo halkan waxbaa la odhan karaayo oo lagu xambaari karaayo lagama qaadan karaabuu dee markaa la odhanayaa xukum caama iyo inkii mushriga kunyo loo loo kunyoodo si guud loogama qaadanayo xaalo khaasa weeyaane bal horta xadiidkan eegno wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثana cabdullaahi bnu صaalixin qaala xadaثanii اlayثu qaala xadaثanii cuqayl can ibni shihaabin anaga caqiil ba ay xarakaysan dee kole waa xarakada qalamka ay yidhaahaaneen ictimaadka lahayn cuqayl alaylina kollay waxaa dee lagu dabdiyaa waa ismi musaqara weeye oo ismi musaqara weeye waxaa la arkaa dee saxiixa bukhaari horta ama bukhaari inaanay cuqayl mooyaane saxiix horta ayaana odhan adabka in marka la eego in waxa weeye cuqayl dee caqiil mooye cuqayl wax dhacay kanyuun uu jiro waayo muslim bay malaa soo kordhaan reer bani cuqayl la yidhaah iyo nin kaleo ina cuqayl isaga laba yidhaaho ayaa muslim kusoo kordha guud ahaanna saxiixayn iyo muwada waxa kuba sugan wax dee musaqara taas buu noqonay wixii kale waa ismi cala aljaada waa dariiqii macruufka mukabarka baa loola yimaadaa xadaثanii cuqayl can ibni shihaabi can curwata bni الzubayr ana usamata bna zaydi akhbarahu curwat bnu zubayr waxaa u waramay usamat bnu zayd oo wuxuu ugu waramay ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay balaqa wuxuu gaadhay majlisan majlis fiihi dhexdiisa cabdullaahi ibnu ubay ibni saluula ibnu saluula uu kuba sugan yahay waa ninkii ra'sal munaafiqiin ubayi waa aabbihii saluulana waa hooyadii saa daraaddeed bay hamsadan hamsatu wasriga ibnu halka dambe ayan aan loo ridahayn waayo inay waxa weeyaan ubay ibnu saluul waa laba ruuxoodee isqabayba oo cabdullaahi ba labadaba sifa ay u noqonaysaa waana dee markaa cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluula ayaa majliska joogay wadalika qabla an yuslima cabdullaahi ibnu ubay intaanu cabdullaahi ibnu ubayi islaamin bay ahayd kolle islaamkiisu dee waaba kaa gaalkee munaafiqa ahaa gaalunbuu hoos ahaan u ahaa waa intaanu islaamnimo daahirsan aanu dee shahaadada ku dhawaaqayn aanu muslimiinta masaajidoodiiyo taaiman islaamnimo daahirsan wey fa qaala wuxuu yidhi laa tu'diina fii majlisina kolley dee laadu waa tii naahiyada ahayd saa daraaddeed ficilku wuxuu ku jasmisan yahay xadfu xarfi alcilla waxay markaa ahayd ya-du inay dhacdo oo laa tu'dina un ay noqoto ee waa ishbaac iyo jiidid kasradii la jiiday oo la ishbaaciye un waana wax dee macruuf oo ashcaartood iyo bal nasrigoodaba luqada carabeed kuba yimaada iyadoo taasoo bal ishbaac ha laba yidhaaho ama kolkol ay dhacday inaan iyadoo dee ficilkii saa u majsumiyo xarfu cilihiiba aan laba goyne waana shiciradii carbeedee dee ay ixtijaajsan jireen hore iyo kalaamka nasrigaa ee fasiixaba iyaduba way dhacaan way alam yaatiika walanbaau tanmi bimaa laaqat labuna bani ziyaadniya wixii aan nadaa'irtiisii bal waxa weeye tan haddii laa tu'dina dee ay dhacdan waa asalkii baan leeyahay majliska iyaga iyo meelaha aanu joogno ha nagu dhibin bal xadiidka aada buu sheekhu halkan usoo ikhtisaariyey waa xadiis dheer oo dhowr meelood kuba wariyey hadday tafsiiru aali cimraan ay tahay kitaabuladab iyo mardo oo xagga marka la eego wixii rasuulka ilaahay uu socday waa dhowr meelood buu bukhaari saxiixa kuba soo arooriyey muslimna dee jihaadiyabuu ku soo arooriyey xadiidku wuu dheer yahay aada buu ikhtisaarsadee adigu arrintu waxayd markii rasuulka ilaahay madiina uu soo hijrooday ee uu madiina dee degay reer madiinana ansaari in badan oo ka midi way islaameen laakiin waa qabla bedrin oo dad aan islaamin reere aan xataa qaybo badani ka islaaminna way jireen dee dad san munaafiqiintuna iyaguna gaalnimadoodiibay iska caddaysanayeen waxaa xanuunsaday sacd ibnu cubaadata ayaa xanuunsaday rasuulka ilaahay baa reer bani saacida halkay degayeene dee ayuu rasuulka ilaahay ku soo booqday waa sababtu mardo kitaabulmardona bukhaari ugu soo arooriyay ciyaadada wuxuu fuushanaa dameer baa rasuulka ilaahay fuushanaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markaa isagoo halkii ku socdo sacad kuba socda ayuu majlis maray majliskaasoo waxaa joogay dad muslimiina iyo mushrikiin san dee oo markaa ishraag dee waa san ina ubayi iyo yahuud intuba way fadhiyeen marka iyagoo majliskii fadhiyu rasuulku dameerkii ka dhaadhacay waa u tegay oo uu la hadlay isagoo dacwadii dee islaamnimo gaadhsiinaya dee uu meeshiina waa meesha rurkaas maha sibir iyo taa daabadii waa daabada qoob kaloo boodh bay kollay kicinaysay markii ay kuba soo dhowaatay ama dameerkiina rasuulka ilaahina kaba soo dhaadhacay buu mare wejigiisa saaray taas oo dee boodhkan iyo waxyaalaha ina ubay markaasa rasuulka ilaahay markii uu laba hadlay buu wuxuu yidhi ibnu ubayi baa odhanaya waxan aada sheegaysaa waa fiican yihi laakiin gurigaaga joogoo ciddii ku timaada halkaa ugu sheeg arrinkaasoo annaga majlisyada iyada hanagu dhibin oo ha noola iman arrintaa aada wado saasuu yidhi waa saa saxiixa inooguba sugan markaasaa cabdullaahi bnu rawaaxiyaba way fadhiyeenoo markaasay yidhahan may rasuulka ilah waan jecelle noo kaali majaalistayada halkiibaa deeta dadka iskuma kaceen oo dee waa muslimiin iyo mushrikiin iyo wixii ayaa buuq iyo waxbaa kaba dhasho rasuulka ilaahayna wuu aamusiiyey dejiyey qaboojiyey arrintiiba markaasuu dhaafay dee halkii qaradkiisu ahaayoo sacdi ibnu cubaadatu ku socday buu oo xanuunsanayuu soo booqanayuu gurigii uguba tegey markaasuu hadalkan ku yidhi sacdi ibnu cubaadatana ee waaba sayidkii khasraj waxa weeyaan ninkana waa reer khasraj fa qaala wuxuu ihi rasuulka ilaahay ay sacdu sacadow waa tii xarfu nida ahayd alaa tasmacu miyaanad maqlahayn maa yaquulu waxaanuu ku qowlayo abuu xubaabin maxalushaadku intan weeye rasuulka ilaahay muu odhan cabdullaahi ibnu ubay ee kunyadiisii buu sheegay abuu xubaabin abuu xubaab wuxuu ku qowlayo ama uu yidhi miyaanad maqlin rasuulka ilaahay dee arrintiibuu gaba warramayoo yuriidu wuxuu ula jeedaana rasuulkii ilaahay cabdاllaahi bna ubaya bna cabdاllaahi bna ubaya bna saluula ninkaasuu u jeeday abu xubaabta ula jeeday adugu dee isaguna sacd ibnu cubaadata deedna wuxuu amray u yihi iska saamax rasuulka ilaahay oo iska cafi waxa waxaan ku keenay ee arrintan iyo cadaawadaasna deetuu u sheegay oo wuxuu yihi waxa dee a timi iyadoo qoladan dhulkan degan oo dhami ay taajkii loo tolayo oo waa la boqoriyo oo la caleema saarayay inuu ubaye waxaa loo tolayay taajkiisiiba dee markii rasuulka ilaahay yimi waa la iska waday looba wixii baa faraha laga qaadayoo halkaas baa xasadka iyo taasuu kaba bilaabo arrintu taas bay ahayde iska cafi buu ihi xadiidku waa xadiid culimadu umuuro badan ay kaba qaataanoo ee waa markaa dheerkiisa waataan leeyahay abwaabu bukhaari kuba soo arooriyey way kaba midtahay rasuulka ilaahay markuu majliskii tegey uu salaamay salaamtii sharcigayd buu ku salaamay meeshiina gaalo iyo islaamba waa joogaan dabaadna taa ay culimmadu kaba qaataan hadduu ruuxu yimaadee majlis muslimiin iyo gaalaba ay joogaan salaamtii sharcigahayd uu laba imanaya isagoo dee muslimiintii uu laba jeeda waayo muslimiintii isagoo laba jeeda salaamtii sharcigahayd assalaamu calaykum oo meeshii ma imaanaysa halkii ahayd gaalka salaama ku bilaabina taas majliskii waa la wada joogaa qasadkiina tan buu noqona taasi ay kaba mid tahay ciyaadadii mariidka iyo umuurahaasna ka midba weeye marka maxalushaahidkuna rasuulka ilaahay abuu xubaabin buu yidhi kunyadana waxaan idhi waxaa loola yimaadaaba waa tashriif iyo takriim iyo maamuus ruuxii weynaa ee mudnaana in magaciisii oo mujaradon loogu yeedho dee waxaa adabtu ay tahay oo sida kaba mudan in bal taa looguba yeedho kunyadu taas baa asalkeeda ama arrinteedu ay tahay gaalkiina waxaan idhi waxay dee arrintiisu ay tahay iqlaad iyo dee muu mudan takriimkaas iyo tashriifkaas iyo arrinkaa muu mudan iqlaad iyo waxaaba la amray dee taas calaqal in wixii keenayey isaga ka farxintii iyo sharifitaankii iyo takriimkii dee in lalaba yimaado maaha halkana rasuulka ilaahay baa laba yimin imaam nawowi raximah llahu tacaala kollay isagoo tarjamada oo dhigtay soo dhigtay kitaabkiisa adkaar ayaa tarjamadu laba shardi ama laba qeyd ku qayda oo dee taas oo kale mid weeyaane waa in ruuxan dee markay dee mushrik loogu kunyoonayo kunyo loogu yeedhayo ama kunyo taas oo kale mid waxa weeye inaan dee kunyadiisii unbaaba lagu yaqaanaayo wax kaloo lagu yaqaanaa ma jirto macnaha tan buu kuba shuhuroobay tan baa magaciisii waaba layska iloobo tan unbaa laguba yaqaanaa dee arrintiina markaa maaha tacriif tacdiim iyo takriim ma noqonayse waa nooc tacriif taas waa mid amase in laga baqanayo haddii kunyadii lagaba tago inay fitno iyo ama dhibi ay kaba timaado waaba ruuxu dee ama sawdale wuxuun laho taasoo haddii tan looguba yeedhi waayo ama tan oo kale ruuxii baabay dhibi ka soo gaadhaysa wax kaba imanaysa bal haddii dee labada arrimood uu waxa weeye miduun ay jirto waa tane haddii kale ee kunyadii iyo waxaas loolama imanayo kollay waxyaaluhu soo arooriyeyna xadiidkan baa kaba mid ahaa oo culimmadu ay dhahaan babal dee marka la eego arrintaas labada arrimood ee uu imaamku sheegay xadiidkan haddii la eego tan ninkan magaciisana waa loo yaqaanay oo may ahayn isaga in la yidhaaho dee kunyadu ninbuu kuba shuhuroobayo wax kalaan loo aqoon gees kale isagii imaka lalama hadlahayn bee rasuulka ilaahay gurigii sacad buu joogay sacadoo muslimiintii dee waxa weeyaan dee islaamkoodu u xooga badnaaba ayaanu rasuulka ilaahay la hadlayo inuu bal isagoo ama isaga u cadhoonayo ama waxyaalaha hoos faleesteebaa loo xurmayn waayo abuu fulaan loo odhanba waaye isagana loogama baqanayn bal taas saa daraaddeed bay macno kala soo kordhayaan oo ah haddii ta'liif looga jeedo ruuxii ayaa dee inay taaliiftiina waa layna amray waa wixii keenaya ruuxan bal in lagu soo jiito ay dhici karto ama xaqii loo sheegaye uu ku qaato ama dee akhlaaqda iyo umuurahani ay la isagii dhaxalsiiso ama ay keento inuu islaamkiiba aqbalo haddii ta'liif loogaba jeedo in iyada taasna dee wax la odhanayo waayo waa xadiidkanta la odhan karo haddii isaga imaka lala hadlayo sax waxay ahaan layd ama fidnaka baqadkeed ama se dee bal waxa weeyaan laakiin marka ay tahay sacd ibnu cubaadata oo kale waa nooc ta'riif ayay bal markaa dee isagii sheegiddan la sheegayay iyo hadalkii taas oo kale ay noqonaysaa dee laguba soo jiidanaya isagii bal taaba wey marka bal markaa waxaa xaasilku noqonaya dee ruuxii mushrigaa kunyadiina dee kaley carab dhaqan bay u ahayd waxa dee bal maalan dee ay yaqaaneen bay ahayd wax dee ixtiraam iyo tacdiim iyo tashriif loolaba imanayay ahayd halka cajabku alqaab ay isticmaalayeen iyaga kunyadii baa badnayd walow iyaguba alqaab ay lahaayeen marka haddii bal isaga laga baqanayo fidno oo kale saas ama arrintu tacriif maxdiya ay noqotay oon dee tashriif iyo wax loogama jeedin ama saasoo kale taaliif ku sugan yahay baasi kuma sugna in loogu kunyoodo haddii laakiin aanay taasi jirin waata waxyaalihii uu halkaa imaam nawowi kuba soo arooriyay waxaa ka mid ahaa inay axaadiida kusoo noqnoqotay abu aalib abu aalib waa kan dee isaga magaciisiibaa waa yaryahay in la gartaaba waa ti uu kuba shuuroobo oo kale arrin kaleo culimmadu soo qaadaan baa jirta oo qur-aankii waxaa ku sugan tabbatyada abulahabin abulahab kunyadiisii oo kale kale halkan xulimadu dhowr umuuro ayay leeyihiin intanun ay dee baxdigood iyo kolley waa umuuro dee diqadood iyo xagga fahmiya taase ee bal kuwii bal waxaa kaba mid aha xaggan kunyadee aad inoo taabanaya oo kale macnaha dee loogu kunyooday qur-aanka abulahab ay uba timi inay macno kale ishaarayso inuu dee naartan u geli doono un wax magaceedii leh ayaa u isagiya bal umuuro kale taa aan iskaba daayo oyo umuurihii kale halkan culimadu kolley waa kalaamyo dee aadna u daqiiq ahay halkan laba yimaadeen waa dee fahamkoodii sare un tilmaamayeen ee waxa ay tahay bay leeyihin dee iminka abulahab ninkan magaciisu cabdilcuza la odhanayo sanam loo idaafayaa meeshii kuba sugan oo markaa magac laguma sheegi karayn oo dee meeshii waxaaba jirta iyadoo addoonkii dee sanamkaa looba idaafeeyo markaa in dee tan magaci tanaa deeta timi in laguma kunyoodo kunyadan bal umuuro kale ee culimmadu halkan ay kaba soo saareen oo ay iyagu eegeenna way jirtaa markaa kutubu tafsiir iyo kutubulxadiid iyo dhammaanba markay meelahan kaba hadlayaan ay soo qaadaane laakiin taasoo kale oo markaa imika isagii ma ahayn imika wax dee in si markaa kuwii magacan kuba magacaabaye kula hadlayay ay uga jeedeen oo in la xurmeeye arrinku ma aha taas nooc taxqiir baaba ugu sugan ihaana ugu sugan inuu naar geli doono bale ay leeyihin magaciisii baaba imaka waxa weeyaan waxa uu geli dooniyo naarta ololka ayaaba magaciisina ama kunyadiisna ay waafaqday oo kale abalahab dee waxyaalo kale haba yidhaaheen bal ishraaqa wejiya baa magacan looba yidhi ee dee xaggii magaciisa sheegitaankiisiina waxyaalo kaleo maxduura kaba ratibayo markaa taasna lama odhanayo oo tan qur-aankaba ee ruux gaala oo bal waciid adag uba yimi haddana kunya ay uguba timee loo kunyoodayo iyadna bal umuurtaasaaba jirta xaggan bal marka waxa weeye waa umuurahan kuba dhaafayo kolley inayn dee kalaamka culimadna intan waa ka yar badan yahe laakiin waa khulaasadiisii baan leehay baabulkunyati lisabiye kunyadii ilmaha yar loo kunyoonayay macnaa ilma kunyadu waxay arrinku eeg waa abu fulan iyo umu fulan haddii aan eegno dee qaaliban waxyaalahan in ama asmaadayo macnahooda lama milicsanayo looma jeedo macnahoodan oo dee kolkol haddii macnahooda u loo jeedo wixiiba waaqac ma noqdeen magacan ruuxa loo bixiye ama kunyadan ee dee waa wax calaamo iyo dee magacun loogaba dhigay iyadoon macnihii laba eegin haddaba ilmo yaroon isagu cid uu dhalayba aanu jirin bal kunyadii loo kunyoonayay abu fulan la odhanayay taas ayuu baabkeedii tarjamo kaleu inoo raacin doonaa sheekhu oo tanta ku xigta baabulkunyati qabla an yuulada lahu tani waa kii yaraabay ahayd xadiidkeennana waan haynaayo wuu inoo iman doonaa laakiin ruux weyn oo isagu dee wakti uu wax dhali karaba gaadha laakiin aan carruur lahayn oo kale weli waxba aan carruur yeelan kunyadii iyadna laguba idlaaqaya saxiixa hadday noqoto labada tarjamo uu jamciyey wuxuu kaba dhig walow ta dambe dee aahaarun buu ina soo aroori doonaayo aahaartaasi aan u soo aroorinoo midna marka ay tahay daliilkeedii jus ay tahay juska kalena ilxaaq iyo qiyaas min baabi au leeyahay oo isagu wuxuu bal maalan uu jamciyo baabulkunyati lisabiyi wa qabla an yuulada lirajuli waayo waa cibaaradu taas bay kunyadii ilmo yar loo bixinayey loo kunyoonayey iyo intaan ninkiiba weli caran loo dhalina wax amaanay waxba u dhalan marka hadday kunya lisayba xadiidkan keliya imaka inoo soo horreeyey muu soo arooriyey aahaartaasoo muu aroorin sababtan waxa weeye xadiidkanna waa kan oonahaynaa xadiidnimo ee qaybta kalena oo nin weyn oo dee aan carruur lahayn oo kunyo loo yeelo abu fulan laba yidhaahana kol haddii ilmo yaroo weli waqti uu dhalaba gaadhin oo wax dhalaba gaadhin kunyo loo yeelay dee nin weynoo isagu carruur yaanu lahaanne waktigii wax dhalayayba joogana min baabi awla ayay noqonaysaa in abaa fulan laba yidhaaho lagu kunyoodo marka taas buu sidaas uba jamciyey imika laakiin laba baab buu ka kala dhigay sababtoo ahaar buu soo aroori doonaa marka qaybta horaan wadanayna kunyadii ilmo yar loo bixinaye lagu idlaaqayay kunyadna waa maaha laqab kolkol baa dee kunyadu suuro laqab ay laqabku suuro kunyo u yimaada kolkol baa magacuba suuro kunyo ku yimaadaaye laakiin waa isagii oo dee malaa magac leh oo kunyana loo yeelay ka bilaabmaysa ab ama um wuxuu uhi markaa musanifku xadaanaa bal waxay ila tahay kolley iyadoo xadiidku mala kalaam kale iskaba sugnayn lakiin kalaamkiisa kale waan ishaari doonaa une halkanin ah ilmo yar oo loo kunyoodon kolley dee way hadlaan oo malaa hadallada aan arkay waxyaalihii ugu yar khulaasaysnaa uguna muhiimsanaa waxaa ka mida hadal xaafid ibnu xajar leeyahay ee imaam nawiya kayrkeena kolley kalaamkooda way leeyihin iyo aimadu marka hadalkiisa wuxuu isagoo culimada kasoo naqlinayo qaala alculamaau leh waana xadiidkan marka uu qabanayay kolley kitaab اladab ayuu hi kanuu yaknuuna sabiya tafa'ulan biannahu sayaciishu xataa yuulada lahu walilmni min atalqib macnaa carab way yaqaaneen oo ilmo yar dee yaan odhanin sida dadka roonroon kunyadooda ayay taasi uba badnayde laakiin kol way kunyayn jireen oo kunyay uba yeeri jireen marka laba arrimood buu soo sheegay culimada uu kasoo noqonayo sheekhu mid waxa weeye waa tafaa'ul ilmaha yar marka abufulaan la yidhaah waxaa la tafaa'ulayaa inuu weynaado oo uu noqdo mid carruur dhala waa mid tafaa'ula biannahu sayaciishu xataa yuulada lahu taasi waa mid arrin kalena way jirtayo walilmni min atalqiin inaanay s dee magaca marka kunyadani laasimto iyadu magacna leeyahay qaaliban kan baa loogu yeedhayaa marka waxaa laga aamin noqonayaa inaynaaneys hadday doonto aan fiicnaynba ay ruuxan uba baxdo kol haddaanu kunyo lahayn oo wuxuu leeyahay oo halkaa culimada kaba soo naqlaya waxa badan ruuxa shaksi sheegaya ee xurmaynaya weyneynaya ama tashriifinaya inaanu magaciisii khaaskaa kuba sheegin hadday kunyo markaa uu leeyahy dee iyadiibuu ku sheegayo in markaa waxaa halkaa laga aamin noqonaya lagana badbaadayaa in naanays kale looguba yeedho waxaa dee lasoo naqliyay waa qablalisalamna hadalladoodii inay odhan jireen baadiruu abna'akum bilkunaa qabla an tagliba calayha alqaab macnaa carruurtiina waxa ula degdegtaa ina kunyooyin u yeeshaan intaanay naanaysi aanay qaalib u noqon oo naanaysi aanay u bixin hadhow marka dambe ku dhegto taasunka loogu yeedhayaba uu noqdo taas be waxaa kaloo yidhaaheen waa hadalkaa culimada u kaba soo naqliyey alkunyatu lilcarabi kalaqabi lilcajam kunyadu carab markay noqoto se dadka kaleen carab ahayn ay laqabyada iyo naanaysa ula baxaan ayay iyaga toodu iyaguba way lahayneen laakiin toodu ay ahaydba wey markaasaa wuxuu kaba soo halkaa hadalkiisiibaa waxaa laba socday wa min hama kuriha lishaksi an yakniya nafsahu ilaa in qasada tacriif arrintoo dee tacdiim iyo takriimkaa tilmaamaysa saa la ajrigeed ayaa ruuxii waxa loo kara eeg ruuxa kale ugu yeedhaya ku xurmaynaya waa halkeed dadka alfadligaana kolley waabay habboonayd intaasun looguba yeedho laakiin shaksigii weeye kol hadday arrintu macnaha ay xambaarsan tahay waxaa loo karayba an yakniya nafsahu macnaa waraaq buu qorayaa oo dee ful cid baabuu qorayaa magaciisii buu sheegayaa cid buu la hadlayaa cid baaba tidee taasoo kale uu isu sheegayaa inuu kunyadiisa sheegto waayo waxay xambaarsan tahay nooc takriim nooc tacdiim isagii baa markaa isweyneynaya allahuma haddii arrintu ay noqoto iyadunbaa loo yaqaanaa tacriif buu uga jeedaa wax kale ugama jeedin haddii taa uu jeedo mooyaane waxaa dee adagto ay tahay inaanu kunyadiisa isagu isku sheegin qoraalkiisa aanu kuba qorin oo isagoo waraa qorayo min abi fulan aanu odhan taasoo kale aragku taas inaanu isagoo le ana hebel abu fulan baan ahay waa nooc takriim waa hadalka xaafid ee fatxulbaari kuba sugan xadiidkan markuu qabanaya mujalladka tobnaad imaam nawi adkaarka isagana cibaaradiisu waxay waladabu an laa yadkura rajulu kunyatahu fii kitaabi adabku waxa weeye ama sida adabto inaanu ninku sheegin kitaabkiisa kunyadiisa ku sheeginoo de kitaabka waxa uga jeedaa wixii uu qorayo ciduuba qorayay halkay dee ruux kale hadduu u qoraya ay dhaaheen adabtu waa inuu kunyadiisa ku sheego khaasatan dadka ahlulfadliga isagoon ilaa an laa yucrafa ila bikunyatihi waa mid inde kunyada wax kaloo loo yaqaanaa ma jirto waa ku sheegayaa tacriif weeye aw kaanat tilkunyatu ashara min ismi ama kunyadu ay ka noqotay mid ka shuhro badan marka ibnu callaam baa sharaxiisa kale kitaabka adkaar waa kitaab sharxan sharax fiicanna waa leeyahay uma jeeda imanka dabacaadkiisu aad bay uba bateen ee intii la bilaabay ee malaha markii ugu horreeyey la madbuceeyey dabadeed dabacaad taxqiiqaad kala duwan leh oo aada barhkoodna ay aada u fiican yihiinna waaba jirtaa in khaasatan cabdiqaadir anna-uud iyo saliim alhilaali iyo taa saliim alhilaali iyo qolooyin kaleba he wuxuu sharax buu leeyahay lagu magacaabo alfutuuxaat alrabbaaniya waa sharax dee marka ajzaa ahaan la eego sagaal juz ah ee laakiin siduu isu raacsan yahay waxay noqonaysaa mee toddoba juzaan ujeeda ha sagaal weeye siduu isu raacsan yahayna waaba dee kolley laba laba ay isu raacsan yihiin mid mooye marka ibnu callaan imaam la yidhaabaa leh waa imaamkan sharxay un riyaadusaalixiinka daliilufaalixiinka kuba sharxay kana alfutuuxaat arabbaniya bal meelo qaarkood sharaxiisan ayaa kaba badan oo dee in badan buu daliilufaalixiinka waxyaalo u ixaaleeya halkan turiya khaasatan taraajimta iyo markaasaa markiiba halkaana uu qabanayaa wuxuu yidhaahaa oo kala mid dhigaa ruuxoo kunyadiisa sheegto abu fulan yidhaah adabku inaanay ahayn isagoo asheekh fulan iyo imaam fulan iyo waxyaalaha caynkaasa yidhaha waa nooc taaliim iyadoo dee ama uu qorayo wax ama laleeya waa fulan o waa sheekh fulan ama waa imaam fulan ama waa taas oo kale waa nooc dee isagiibaa dee ismagacaabayo isweyneynayo issharifayo calaqa tawaaduci iyo adabtii baanay taasi ahayn oo waa se shaarixu uu raaciyo halkan oo u idhaaho dee taas baa iyadna lamid ujeedadu waa noocaasa macnaa ruuxii waxaa laga rabaa tawaaduc iyo khuduuc iyo taas in dadkii kale ixtiraamkii iyo maamuuskiibuu kuba leeyayo xurmayntii dadki kale ha loogu yeedho laakiin isaga oo kale haddaan dee tacriifka iyo taa ahayn noocan takriim iyo tacdiim oo dee ayaa kuba suganoo waa taa ay leeyihin adabtu markaa qoraalkiisa iyo hadalkiisa iyo sheegidiisa isaga ee inay taas noqoto ma aha adabku bal xadiidka waayo waxaan uga horraysiiyey waa in sababtu guud ahaanba horta waa kunyada wixii ilmo yar looguba magacaabayay iyo waa ta aan horreysina labada arrimood uu sheekhu soo naqliyey culimada kaba soo naqliyey iyo dee arrinkan kale oo xagga adabta kuba tacalluqsan uu isagu raaciyey imaam nawine kolley waa leeyahay intii hadalka imaam nawine intaa oo ka badnaayo sheekh kaliya wuxuu kaba soo naqliya naxaas la idhaaho waa adkaar wuxu uhi musanifka xadaana musa bnu ismaaciil qaale xadaana xamed bnu salamata can haabitin waa bunani can anasin maanta raggani waa raggeeni iyo dee ruwaadii kitaabka a'imadiisiiba ah qaala wuxu uhi kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yadkhulu calaynaa mid noo soo gala macnaa waa soo siyaaran jiray waa guriga guud ahaan gurigooda waa iman jiray hadduu doono uu iska hargeli jiray rasuulkii ilaahay waa noo iman jiray weli waxaa ii sugnaana buu leeyahy akhun walaal sagiirun yar waana xagga hooyey walaala ku yihiin oo yukana ama yukna waa isla mid loogu kunyoodo abaa cumayrin eeg صaxiixa lafdiga dhacay yuqaalu lahu abu cumayrin oo kolkol waxaa la odhan kari laabaa xadiidku daliiluma aha kunyo sabi bilow magaciisii markii waa ilmo yar eh magacii loo bixiyeyba abu fulan hase inaguba abubakrin baan la baxnaa ciyaalkeenna u bixinaa dee kunyo loogama jeedo lama laha waa bakri abiha magaciisii baa tan ah magaco isagoo san ah markaa kunyo ahaan imaka ma ahayna waa calam ahaan iyo ismi ahaan baabay tahay abu cumayrna laakiin laftigan imaka aan hayno ee ayukana ayaa muxuu keenaya si wax magaca lahaa yaanay culimadu magaciisa inta badan barhkood xabsi ha yidhaaheen barhna aanay sooba naqlininbe inuu magac kale lahaayo markaa kunyadanna uu lahaa waana ilmo yar abaa cumayrin wa kaana lahu waxaa u sugnaa nuqarun waa nooc casaafirta ka mid a ama shibir udhe yalcabu bihi uu ku ciyaaro madiinaa la joogaa waa la soo geliya ama qafasa ugu jiro ama baalalkii ha laga yar googooyo ee wuxuu dhibayey oo halkan iide iyo tacliibna may ahayne waa ku ciyaaraya waa ilmo yar famaata waxaa dhintay nuqarkii nuqarkii iyo shimirkii uu ku ilmaha yari dee ku ciyaari jiray ayaa dhintay fadakhala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigii baa soo galay gurigoodii waa dee hadiyo goor waa kusoo noqnoqon jiray oo rasuulka ilaahi waa siyaaran jiray gurigan fara'aahu ilmihii yaraa buu arkay xasiinan ilmihii yaraa dee nashiidkaa ee qosqoslaya orordi jiray oo murugaysan aamusan buu arkay faqaala wuxuu yihi maa sha'nu xaaladiisu maxay tahay ilmahan yar maxaa helay maanta sha'nigiisu yihi qiila lahu waxaa lagu yidhi maata nuqaruhu shimirkii ama cusfurkiisii nuqarkiisii ayaa dhintay saasuu la murugaysan yahay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyaday mulaadafo ay tahay mumaasaxana ay tahay ee isagii oo yar furfuraya ay tahay yaa abaa cumayr faqaala wuxuu ihi yaa abaa cumayrin abaa cumayrow maa facala nuqayru nuqayrkii maxaa helay muxuu sameeyey rasuulka ilaahina waa ogyahay dee waa kan waa looba sheegay waa nooc mulaadafo isagii iyo dee mubaasado ilmihii ah weeye yo abaa cumayrin maa facala nuqayru nuqayr muxuu falay bal maxalu shaahidku waxa weeyaan ilmahan yar waaba yar yoo sabi buu ahaa abu cumayr riwaayadka qaarkoodna waa de waa tan abu cumayr laba yidhi haddii laba odhan lahaa kan baa magacunuba ahaa oo waa magacii marka horeba loo bixiye kunyaba loolama jeedinna san dee abubakrinba inagu aanu laba baxno ama waxa weeyaan kunyo loolama jeedin haddii la odhan lahaana oo riwaayadka qaarkoodna la odhan karo halkan waa tan yukana inoogaba timi macnaa kunyadiisa ayay abu cumayr ahayd taas boy waxaana riwaayadka qaarkood inoogaba yimi ilmihii yaraaye inaad dalxa abu dalxaan ujeedaaye isagoo dee xanuunsanaya isagoo maqan dhintay hooyadii umu sulaymna ay abu dalxa kaba qarisay dhimashadiisay tidhi waa iska ladan yahay iminku ugu xasiloon yahay ee uu casheeyey isagoo halkan hadayaala ilmi uu qaatay inuu iska hordo maanta xumadii xanuunkii laga gooyey iyadii uu la kulmay markii dambe ay tidhi ilmaha aasa ayuu ahaaba waa taas riwaayadka qaarkood nooguma yimi iyada aasa bal markaa xadiidkan horta waa xadiisin dee kooban culimaduna raximahum llahu tacaala fawaaid aad iyo aad u badan ay kaba soo saareen kalley raggii ugu horreeyay abu zurcat araazi baa kaba mida tirmidi shamaa'ilkiisa iyo khadaab iyo ilaa tobaneeye faa'iido eh laakiin imaan baa jira axmed ibn abi markaa ibn lqaas lagu magacaabo fuqahadii iyo a'imadii shaaficiyada waqtigiisii ahaa ibnulqaas oo dee kutub leh kala duwan leh oo jus buu dee ma garan karo imika inuu ina soo gaadho ama laba haye laakiin de waxaan haynaa khulaasadiisiiyo wixii kusoo arooray oo dhan ah bal jus buu alifay isagoo radin ay ahayd qolon yidhi muxadisiintu dee ku dhaliilayo waxyaala aan macno lahayn oo wax faa'iido lahayn bay wariyaan oo ay kaba mid tahay dee kan oo kale iyo marka jus buu alifay uu fawaa'idda xadiidkan aan kaba qaadanayn iyo waxyaalaha kala duwan ee xadiidka lagaba faa'iidaysanaya dee intanku iyadoo ay kaba mid tahay uu ku ururiyey wuxuu gaadhsiiyey ilaa lixdan faa'iido ilaa lixdan faa'iidou gaadhsiiyey raximah llahu tacaala xaafid ibnu xajar waa soo talkhiisiyaa juska oo dhan lixdanka faa'iidaba waa soo dhigtaa waxyaalihii dee dad hore ay magacaabeen sida ay sheegeen dadka horena waa dhigtaa umuuro kaloo xataa ziyaadsanna waa dhigtaa oo ninkii rabana kitaab اadab mujaladka tobnaad baabka alkunya lisabi wاrajul اladii lam yulad lahu uba dhigtay oo xadiidkanu marka hore kusoo arooriyo ayay hadalkaas oo dhan oo bastisan iyo fawaa'idaas kala duwana imaka halkan dee waqtigii baa kalaam kalaa maanta aan lahaynoo inagaba qaatay oo dee waan ishaaradan kuba gaabsoonayaaye waa wax faa'iido badan oo ay tahayna iطilaac waana mujaladkaa tobnaad iyo kitaab اladab iyo baabkaa kunyada lisabi ee baabka kalena laani isku tarjamu kaba dhigay bal taaba weeye dee umuurtan aan haynaana imika hadalkaa xataa kunyadaa sabigeen soo naqlinaya iyo culimadu waxay yidhaaheen iyo umuurahaasoo dhanna waa halkan kaba soo naqlinayo weeye taas waxyaalo kaloo dee sharaxa kuba soo arooriyo kala duwanna way jirtaayoo aahaartan imika inoo dambaysa iyo wax kalaba ah bas markaa intaasaan kuba dhaafayoo imika sabigii dee kol haddaan umuuraha iyo wixii loogu kunyoonayay iyo bal jawaaskeeda iyo banaanideeda arrintu markaa maaha haddii la idhaha ilmo yar ama aan caruur lahayn abu fulaan in la odhanayo been baa la sheegayaayo de ninkani cid aabomaha ah waa hadal beena ee waxayna loogama jeedo macnahan lafdigani keenayo xambaarsan yahaye calam ahaan baa looga jeedaa iyo ruuxan ay u magac noqdo in la yidhaaho markaa taas ma noqonaysa dee markaa jawaaskeed ayaa iyada inooguma sugan baabulkunyati qabla an yuulada lahu tanna waa qayb kale oo nidhi saxiixa waa kulmiyey kunyadii bal ruuxa loo kunyoonayey intaan weli waa weyn yahay kani kaa hore sabi buu ahaa kani uu gaadhay waqti caruur uu yeesho laakiin ama maba dhalo oo dee caruurba maba laha aslan ama waqti dee caruur la dhalaba ayaanu weli ama dee weli waxbaan loo dhalinun ama xaas haba yeesho ama ayaanu lahaani waa nin weynba si aan sheegayo tarjamada bukhaari intuu tan iyo taa jamciyey ayuu xadiidkaa hore soo arooriyey xafid xajar baana wuxuu yidhaha markuu qabanayo bukhaari marka halkan marka la eego qabla an yuulada lirajul waa cibaarada halkaa kaba cabiray wuxuu ku ishaarayaa qolooyinkii iyagu manciyey in ruuxa kunyo loo yeelo ruuxaan caruur lahayn iyo on wax dhalin dee waxay ka dhigeen baso waxaan dee run noqonayno in kunyo loo yeelo taas buu waxa weeye ayuu iyadayn waxa weeyaan ayuu ku radeeyaa bukhaari markaa tarjamadan uu sooba dhigtay dee mustanadkiisuna markaas oo waxay leeyihin de kuwaa iyagu waxay cuskanayeen waa khilaaf ulwaaqic waaqicii bay arrinkani khilaafsan yahayba markaa dee bal nooc kadib baa soo geliya oo kuwa manciyey bukhaari taa wuxuu laba yimi isagoo aahaartan iyo keyrkeedba soo qaadanaya imaka halkan halkaa horena qiyaasaan ay ahayd dee waxna ishaarayey in maye arrinku aanu ahayn waxaan cibaaradani ay keenaysa loo jeedina waa ruuxan magac uba baxe ay taasi jaa-is tahay wax bannaan tahay aahaartan noo soo socdana waaba dee waxa weeyaan uu laba imanaya wuxuu ahar aan halkan nooguba sugnayn saciid ibnu mansuur walow dee ibraahim nakaciga malaa aharka inoo horeeya sababtiisa ay noqon karto xaafid ibnu xajar uu soo naqliyo saciid ibnu mansuur sunaantiisa dhacay ayaa nin fudayl ibnu camrin la yidhahba wuxuu yihi ibraahim baa waxaan ku idhi abanadri baa lagu kunyoodaa kunyadaydu waa taa walaysa lii walad wax caruuroon leeyahayna ma jirto wa asmacu nnaasa yaquuluuna man igtanaa walaysa lahu waladun fahuwa abu jacrin dadkiina waxaan ka maqlayaa iyagoo waxa weeyaan leh ayaan ka maqlayaa ruuxa isaga kunyo la baxa ee kunyo lama yimaado isaga wax awlaad lahayn maaha dee waxaan uu sheeganayo fahuwa abu jacrin adugu waa shay kalley macruufe waa dee waxay yidhaaheen bal kuwaasa hadalka lama lahaa abu jacrin naxwa imaka halkan noo sharxaya markaasaa ibraahim baa wuxuu ku yidhi atarkan inoo soo socda ayuu soo qaaday oo calqam oo dee caqiim ahaynu taasi laakiin waxaa kaba sarreeya in malaa cumar ibn khadaab oo isagoo taas aan yar jeclaysan jirin suhayb ibnu sinaan buu ku yidhi wax lagu kunyooda abu yaxya lagu kolyooda wax aruuroodeenina ma jirto waa inkaar uu kuba inkirayey maxay ku dhacday in abaayaxya lagu yidhaaho iyadoo dee waxa weeye aanad wax awlaadaba lahayn cumar ibn khadaab kalley sanadkuna waa inoo sugay markaasaa wuxuu yihi kanaani rasuul llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay baa kunyadan ii bixiyey dee hadal meel ka maraa ma jirto rasuulka ilaahay baaba ii bixiyey buu yihi isaguna markaa hore waa ku diidanaayo bal kunyadaas oo kale bal markaa waxaan leenahay umuuruhu waa umuuro jaa-isa mana la odhanayo khilaaf alwaaqic iyo waa dee hadal beena iyo sababto macaanidan ay keenayso inuu hebel hebel dhalay uu hebel aabihiyey taa maqsuudku maaha ee waa tasmiyadan iyo taasunbaa looga jeeda waana tan aahaarti xadaثna abu نuعaymi qaal xadaثna سufyaan عan mغيraةa waa ina miqsam aلdabi عan ibrahima waa nakaci ana cabdالlahi cabdالlahi بn mascuud kana wuxuu kunyo calqamata calqamuu kunyo u yeelay oo wuxuu u kunyooday abaa shiblin isaga abu shiblin u bixiyey walam yulad lahu iyadoon waxba looba dhalin bal dee aharka aan soo aroorinayey aan soo sheegay baa waxaa kuba sugnayd oo inuu yihi ibrahim marka in waxa uu yihi oo ibraahim yihi kana calqamatu yukana abaa shibrin wa kana caqiima laa yuuladu carruurba ma dhali jirin oo saasuu ahay carruurba ma yeelan haddana abaa shibrin cabdillah bni mascuud bal dee waxaaba soo aroortay cabdi walow malaa markii dambe inankiisa uu noqday abu cabdiraxmaan cabdillahi bni mascuud kunyadiisu ay tahay intaan carruur aanu yeelanba cabdiraxmaankaasna aanu u dhalanba in loogu sii ama rasuulku uga sii kunyoodina way soo aroorteen xadaثna carimu qaal xadaثna sulayman اlacmash can ibrahima can calqamata qaala calqama imaka warramayo o yihi sanadadu waa sanadaha صaxiixa waa rijaasha صaxiixa kanani cabdullahi cabdullahi bn mascuud baa kunyada ii bixiyey qabla an yuulada li intaan wax lay dhalin bal waxba loomaba dhaline waa taan leyna caqiib buu ahaay laakiin ayuu kunyadan abaashiblin halkaasay ugaba timo bal waa nooc takriim iyo tashriif iyo taas baan leenahay waa shay jaa-isa ee mashruuciyada guud waan kaba qaadanaynaa laakiin bal muhimku cidii la baxaysaa lama baxdo qabla waktigaas walo dee marka la eego carabna ay arrinteed cajamkuna uu kaba dunaa kallay dee taas ee arrinka jiraan waxa weeye laakiin ruuxoo dee isku sheego oo isagu bal maalan taa la yidhaaho ayaa waxaa ku sugan taa uu yahay baan leynahay ta hore eh bal ruuxii dee kunya laha xaaladaas lihi in inuu xataa kunyadii dee ahayde ilmo uu leeyahay looguma kunyooday markuu isagu issheegayay iyo markuu wax qorayay iyo bal taas dee adabku maaha tawaaduci maaha inuu yidhaha abu fulaan baanahay ama ana abu fulaan haddaan dee arrintaa horeen soo sheegnay imaamnaba aimadu sheegeen aanu jirinoo wax tacriifun loogama jeedo isaguntaa looguma garanaya baabu kunyati nisaa-i dumarka kunyadoodii oo dee raggii haddii abu fulaan la yidhaaho dumarkiina kunyadii way leeyihin ama ilmo ay dhaleen ha loogu kunyoodo ama iyadoon carruurba lahayn umu fulaan ha lama yidhaahee kunyadii dumarka iyo wixii kuba yimi xadaثna mحamed بن سلام qال xadaثna abu mعaaوiyaةa qال xadaثna هiشhاm بن curwaةa can yaxya bni cabaad bni xamsata can caaishata radia allahu canha bal sanadka yaxya bnu cabaad ibnu xamsata maraa nusqooyinkii madbuuc ahaa iyo guud ahaan ma dhacay ama adab lmufrad waxaana xaafid ibnu xajar taqriibka iyo taadiibka iyo kuba yidhi arrinkani san ha u dhace sawaabku waxa weeye in la yidhaha can cabaad ibni xamsata yaxya wax madkhalo uu ku leeyahy ma jirto bacnaa waa dhacay nusqooyinka waa wada dhacay madbuuca ahaa laakiin xaafid waa ku baraarujiyaa taasoo yaxya ibnu cabaad ibnu xamse halkan dhacay sababto sanadka ka xigaba cabaad ibnu xamse baa inooguma sugan oo dee inoo soo noqonaye bal waxa weeye sawaabku wuxuu noqonayaa cabaad ibnu xamse e maaha yaxya wax calaaquu la leeyahay ma jirto bal riwaayaadu halkan ku leeyahayna ma jirto ee waa cabaad ibnu xamse cabaad ibnu xamsetana waa cabaad ibnu xamsata ibnu cabdillahi ibnu zubayr weeye markaa hishaam ibnu curwata ibnu zubayr iyo cabaad ibnu xamsata maye waxa weeyaan hishaam ibnu curwata ibnu zubayr iyo xamsat ibnu cabdillahi ibnu zubayr baaba siman cabaad baa markaa ka yar weynba hishaam laakiin isku dabaqahaba noqdeenba oo markaa cabaad oo kale isku dabaqahaba ahaadeen oo waxa weeya waa nin iqa oo m isagaa weyn mala cabaadkaa weyna xagga kale dee malaha nasabkii waa hishaam ibnu curwata ibnu zubayr cabaadna waa cabaad ibnu xamsata ibnu cabdillahi ibnu zubayr oo markaa xamsat ibnu cabdillahi ibnu zubayr iyo hishaam ibnu curwat ibnu zubayr way simayn waa ilma adeer cabaadkina adeer buu noqonaya lakiin cabaad baa kadawa da-da kaba weynaa waayo dee cabdillahi ibnu zubayrna waa saxaabi hishaam awowgiina waaba taabici curwo weeyaane waana bukhaarina adabkeena buu wax kaba wariyey muslimee nasaa-ina way kaba wariyeen waana iqo wuxuu hi ninkaas can caaishata radi allahu canha qaalat anaha qaalat caaisha ayuu kaba warinayaa hishaam kolley caaisha kama warin oo ma soo gaadhin eeg hishaam isagoo caaisho kama wariyo ma soo gaadhin dee dariiq ama waxa weeya dariiqan aabihii iyo daruq kalu kagaba wariyaa qaalat waxay tidhi caaisha ataytu waxaan u yimi annabiya sala allahu alayhi wasalam faqultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow kanayta nisaaka dumarkaagii kunyaad u yeeshay dee kolley malahaba maha rasuulka ilaahay inuu u kunyooday dee waad ugu yeedhaayo kunyay leeyihin weeyaano dee dumarkani waa dumar rag horena sooba maray barhkood ay awlaad lahaayeen umu salama rasuulka ilaahay hortiibaa umu salama loo odhanayo salama waa inankeedii ay dhashay oo kale umu xabiiba dee waxa weeyaan iyaduna xabiibada horey u dhashay oo dee waa iyadu maaha rasuulka ilaahay way laba timi bal dumarkii dee waxay leeyihin dumarkiina keligeedba wax shaaba ah ama uu guursaday inta kale waa dumar hore ayuunbay ahayn loogaba horreeye dumarkaagu kuyay wada leeyihin oo mid kasta dee waa umu fulan baa la yidhaah anigii baaban dee wax kunyo aa lahayne fakninii kunyo ii bixi ujeedadu dee magac dee si aan dumarkaa u laba sinaado wax iigu kunyood dee carruurna ma laha faqaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh takabnay waxaad la baxdaa kunyo ahaan kula baxdaad isugu kunyootaa bibni uktika cabdillaahi walaashaa inankeeda walaasheedna waa asmaa bintu abi bakrin cabdillaahiguna waa xamsahan awoogiyo cabaad ibnu xamsahan awoogiyo waa cabdillahi ibnu zubayr waa tan caaisha umu cabdillaahi la yidhaaho markaa wax may dhalin iyadu e umu cabdillaahigan waa kan marka iyagu jeclaysatay inay kunyo yeelato ayuu rasuulka ilah yidhi kaa la baxadaba inankaadu habaryarta utahay dee inankaagiiba ah isagii isu kula baxa kunyo ahaan bal riwaayo kale waa tana xadaanaa muusa qaala xadaanaa whayb qaala xadaanaa hishaam can cabaad bni xamsata bni cabdillah bn sbar egar riwaayada yaxya kuma sugnaa waana tii hore uun baa sanad labaada un weeye tan baana saxan baan lena taa hore may jirin an caaishata xagga sanadkana whayb ibnu khaalid ibnu cajlaan ninkaa wey waxaa jirta muslim oo kale nin kale ay isku dabaqayiin baa saxiixa muslim ku sugan oo whayb ibn lwardi la yidhah waa laba noo hiqa ahun ninkaa kalena waa nin caabidana wa ahaa labadooduba atbaacu taabiciintii weeye dadkii ugu waaweynaa labaduba waa mawaalidie reeraha loo tiiriya ama baahira ama qurayshi dee iyagu waa walahooday lahaayeen reeraha kamay dhalan haddaba dee kolkolna isagoon musame ahayn buu yimaadaa ninka kitabta xataa muslimba ku badani waa wahayb ibnu khaalid kan aan hayno bukhaari kuma jiro wahayb ibnu wardina muslim uu soo raacaa wahaybkan isagu lixda kitaabba uu ku sugan yahay markaa ninka lixda kitaabba kusugan waa ninkan aan hayno wahayb ibnulwardina muslim iyo abu da-uud iyo nasa- iyo tirmidi iyabuu kuba sugan yahay oo dee markaa halkan qalad ma jiro kol haddii wahaybi layna yidhah waa wahayb ibnu khaalid un ibnu cajlaan weeye waana nin hiqa waa la yidhah ugu dambayn xaala waqtiyadii ugu dambaysa waxoogaa tagayura uu da-da markaa lagaba dareemey ama uu jiray ama wahab ibnu wardi halkuu kuba suganyay waa taaan soo sheegnay nin baa jira bal ibnu maaja iyo abu da-uud isaguna ibnu maaja walibaa tafsiirka kuba suganoo wahayb ibnu camrin la yidhaaho waxaa kutubta lixda ah kuba suganoo wahayb la yidhaahno waaba intaas wey wax kale ma jiraan waxa kale waa wahab wahab uu badan yahay ee wahayb ibnu khaalid oo kutubta lixdaa ku wada sugan bes waa nin wahayb ibnu camrin oo abu da-uud iyo tafsiir ibnu maaja iyo wahayb ibnu alwardi oo muslim iyo abu da-uud iyo tirmidi iyo nasaa-i kuba sugan waxa wahayb laba yidhaaho waana raggaa dabaqadaase maba jiroon inta ahayn marka kitaabkeenna wahayb ibnu khaalid unbuu noqonaya halkan kuba aragnaba waay wuxuu yihi markaana caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi yaa nabiy allahi alaa tukanini miyaad kunyo ii yeelayn kunyo aana dee waxa weeyaan ii bixinayn waataa dumarkuwa kunyo wada leeyihin dumarkaagiya faqaala wuxu uhi igtanii bibniki inankaagan cabdullaahi bnu zubayr kunyo kula bax yacni cabdullaahi bna zubayr fakaan tukana uma cabdillaahi ibnu cabdillaahi baa loogu kuyoonaya bal markaa maxaa inooguba sugan caaisha ee caruur may dhalin umu cabdillaahi baa la odhanayey sababtuna iyadii baa dalabtay markaasaa rasuulkii ilaahay uu tilmaamay cid ay kunyo kaba dhiganayso taaba weyn ibnu sunni imaamkaa la yidhaaho kitaab buu leeyahay camalulyomi waleyla kolley sheekhiisa nasaa-ina kitaabkaas uu leeyahay camalulyomi waleyla labaduba way madbaacaysan yihiin dee waxaa sanad caalisan rijaashiisana ay xoog badan yihiin waa nasaa-i laakiin in badan waa kitaab uu ictimaadsado ama riwaayaadkiisa ee imaamu nawowi raximahu llahu tacaala ibnu sunni kitaabkiisa waa wixii la sameynaya camalulyomi waleyla waa magacyo kutubta adkaarta iyo jaanibka iyo wixii dee laba sameeya haddaba kitaabkaabaa waxaa kuba soo arooray inay caaisha ilma uu ka soo dhacay saqdi jiray rasuulka ilaahay xaggii salawaatu ullaahi wasalaamu calayh saqdigaasna loogu kunyooday oo umu cabdillaahi uu utaa yahay laakiin xadiidka ibnu sunni wariye taas ahaa se imaam nawowiba matniga kuma caddeeyo walow daciif ku kaaftoomay waa daciif aad buu u daciif yahay nin msh macruufa oo dadkii laga tegaya matruukiinta daawud ibnu muxabar kaas baa sanadkiisa ku sugan oo bal waxaan leenahay wixii inoo sugnaa waa tan kunyadeeduya ama waxaa soo arooray oo ah in ilmo ka soo dhacay loogu kunyooday ibnu sunni wariyey waa xadiid haddaan mawduuc la odhana aada u daciifa ama matruuka ayuu noqonaya raawigaasaa kuma sugan saa daraaddeed taa waxba kama jiraan ama inogama sugnayd arrintai inoo sugnayd xagga kunyada caaisha waa tan baabu man kana rajula bishayin huwa fiihi aw biaxadihim baabu man kana bal wuxuu u baabaysan yahay baabu bayaani man shaksi baabkii caddayntii kanaa kunyo uga yeeray rajulanin bishayin shay huwa fiihi wax isaga ku sugan eegmaha ilmo uu dhala iyo ama ilmo dee yaanu dhalin bee ka abu fulaan laba yidhi aboodii ina waxaan kunyadu waa wixii ku bilaabma ab ama um kuba bilaabma abtiibuu kuba bilaabmayaa laakiin waxaan dee kunyada loogaba dhigay waa shay isaga laga helayo maha shay awlaad iyo waxyaalahaas iyo taasa ee waa shay isaga lagaba helayo bal kunyo ugaba dhigay aw biaxadihim cibaaradan sanba halkan nusqooyinkan arkay iyo qolooyinka xataa sharxay ninkan dee saxiixuladab ilmufrad isagu sharxay sharaxiisu madbacaysan yahay iyo waa cibaaro biaxadihim nusqooyinkii kuma soo aroortay laakiin wax tawjiihoon helay ma jirto macnaheeduna dee kolley daahir maaha in oo bal shay isaga kuba sugan ama midkood kuba sugan ee damiirkan axadim wax loo celiya wax cid midkood kuba sugan kolley macno wejkiisii ima muuqan weeyaan ama ma garanba waxaa halkan cibaarada u timi xadiidkanna isagoo sanadkan leh ayuu bukhaari saxiixa kuba wariyey kolley meeluu ku wariyey waayo masaajid buu kasoo bilaabaa oo uu ka bilaabayo dee ruux iyo masjidka seexashadiisii iyo halkaa masaajid waayo cali baa maalintaa horday masjid oo kale istidaan iyo meelo kalena waa soo wadaa kitaabuladab marka uu joogo waxaa cibaaradiisu ahayd ee meel kastaba waxbuu ina tarjamo munaasibu u dhiganayay waa fiqu lbukhaariyi fii taraajimihi baabu takanii biabi turaabi wain kaanat lahu kunyatun ukhraa intaasay cibaaradiisu ahayd saxiixa bal lambixitaankii lala baxayo kunya ahaan abaturaab shaksigu kunyo kala haba lahaadee taha bal markaa markaan leenahay shay isaga ku sugan waa sax cid uu dee markii uu jiibsaday meel aan gogol lahayn oo ciidaasunoo maradin ay kaba dhacdee ciid ay dhabarkiisii iyo dhinaciisii ku dhegdhegtay waa shay dee isagii kuba sugan tiibaa kunyadu ay u noqotay laakiin aw biaxadihim iyada taas lam afamdhe ma garanayo bal ciddii wax isku dayaysa yar baadhi kartaan ha baadho waxa halkan ay uga timi baan leeyahay imay muuqanta ujiheedu xadaثna khالد بن mkhldi qال xadaثna سlayman بن بlal qال xadaثnii abu xazimin عan shl بn sacdi an kaanat ant waa tii mukhafafa min asaqiil ahayd barhkood baa kaana zaa'ide ka dhiga saa daraaddeedna antu walow dee markay mukhafafo noqoto la ilqayn jiray oo la camal siin jireen haddii la yidhaha camalkeedii baa baaqia axaba ismigeedii baan kaba dhigaynaa lakiin uma baahne kaanada waan daysanayna zaa'ide kama dhigayno antuna waa mukhafafa kol hadday mukhafaf min asaqiila noqoto ee laabtan la-abuuna waa tii faariqada ahayd in waxa weeyaan in kaanadana waxa weeyaan ama dee laanta halkan gelaysay in waxa weeyaan un kan kaanatna dee qaaliban markay antu mukhafafo noqoto ama intuu mukhafafo ay noqoto labadooduba inta badan ficil naasikha ayaa ka dambeeya taasaa qaaliban kaba dambayso waa ti un bal zaaid kama dhigayno siday halkan dee markaa ay kirmaniya ishaareen kolley halkan amalaa fadluahi samadkii ay hadalkuma dhama uu soo qaatay uu dhiganayeen anhu shaniye kaanat waay aha waxa ahayd axaba asmaa'i caliyin cali magacyadiisa ka loogu jacayl badan yahay markaa kunyadiina magac waa la odhanaya oo waxay nooguba sugan ne kunyaa soo socotee iyadoo kunyadii ismi lagaba dhigo lagu idlaaqo radia allahu canhu ilahi isaga xaggiisa waxaa loogu jacayl badan yahay laabuu turaabin oo markaa waxay noqoayd kaanat la abu turaabin abu turaab waxay ahayd ne khabarkiiba ay noo soo taqadumeen axaba asmaa'i caliyin radia allahu canhu ilayh cali asmaadiisa waa magacyada uu leeyahay waa naadaysi imaka magaca lagaba idlaaqay ta ugu jecel yahay bay ahaydba sababtuna waa maxay way noo soo socotaa de waxa loogu magacaabay wain kaana wainhu shaniya kaana waxaa tanna waa ti mukhafafad ahayd un la yafraxu mid farxa an yudcaa in loogu yeedho biha waa dee tan waa lafdiga kunya ahaan baan damiirka ugu celinaynaa kunyadaas ah abaa turaab in loogu yeedhana uu ku farxi jiray taas wey dee shaygaa uu kuba farxayay sida fiicanna uguba baxay ayaa berihii dambe kolkol ay ceeb kaba dhigeen iyo naqiso kaba dhigeenoo khaasatan dee qolooyinkii ay sayeen iyo ama isagoo dhintay dhintay kuwii meelaha dee manaabirta iyo meelaha wax ka sheegi jireen kaba caayi jiray dee waa taasun ayaaba waxay odhan jireen abuturaab iyo abuturaab bay caayi jireen iyo taasay waxay uga dhigi jireen naqiso dee naqiisona may ahayn say sharafayn sidii qoladii xsaarinaysay ibnu zubayr oo kale ciidankii xajaaji iyo ay dee nuqsa wax sharaf ahaa iyo qiima u lahaaba magacuna uuguba sugnaa ay dee isagii uga dhigi jireen waxay ku ceebeeyeen cabdullahi ibnu zubayr oo ay odhan jireen ibnu daati nidaaqayn daatu nidaaqaynna dee sharaf iyo wax weyn oo baxay weeyaan oo markii hijrada qayb ahaa qayb kaba ahaa deetu isaguna odhan jiray watilka shakaatun daahirun canka caaruha dee ceeb ama waxyaalo adiga ceebteeda ay anig ku qabanahaynba waaba dee shay laguma faano iyaguna ceeb kaba dhegi jireen bal tan bay tan oo kolkol bay dee nimankaa ama uulaanda ah ay dadka u yeedhi jireen oo maxaad u caayido abaturaab cay iyo waxyaalaha odhan jireen bal sahal hadalkan wuxuu u yidhi in laguba yidhi maxaa ku helay ee laa tasubu abaturaabin aanad abaturaab u caayin wakti horeanu cali dhintayba markaasuu sheegay inay kunyooyinkiisaba ama magacadiisa ti uguba jeclo ahayd u kuba farxi jiray haddaba seeba uguba baxay wamaa samaahu ma magacaabinoo abaturaab abaturaabin ila nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaah baa abaturaab u bixiyey sababtuna waxay qaadaba wuxuu u cadhooday yowman maalin dee macnaha adigu dee isla is ay isu cadhoodeen dheh qaado mufaacaladi oo labadii dhinacba yowman maalin faadimata faadima faadima dee wax dhex mareen oo markaasay isu yar cadhoodeen kolley dadka akaabirtiina inay bashar baa laye cadha way iman oo kolkol waxyaala way imanayaan markaa muxuu sameeyey kharaja markaasuu baxay aqalkiibuu kaba baxay bal culimada qaar baaba yidhaha dee bixidiisu dee arrin kale ayaa kuba sugnayd oo waa rasuulka ilaahay inantiisii waa badcatu rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam sayid nisaa lcaalamin haddii aqalkii lasii joogo cadhadina ay jirto lasii wada hadlayo aba intaasoo waxay ka dhacaan ama hadal de meeshii waxaan munaasiba ina kaba dhaco markaasuu aqalkii arrintu taas ayuu kaba baxay uu tegey fadajaca dee meel kale ma tegine masjidkii oon kaba dheerayn ayuu tegay oo fadajaca waa jiifsaday ila ljidaari jidaar mustanidan ila ljidaar isagoo jidaarkii masjidka dee dhinaca saaraya ila lmasjidi kolley bukhaari marka laega ruwaadiisa raawi nasafi la yidhaha ama dee waa raggii maha waxaan uga jeeda waa raggii bukhaari ka dambeeyey ee kitaabkiisa inoo soo noqliyo inoo soo dabdiyay riwaayadiisa sidanay ahayd ila ljidaari ila lmasjidi ilaada dambe ruwaadda bukhaari intooda daba intooda badanna halkan waxaa kuma sugnayd fadajaca ila ljidaari fi lmasjidi ilaada bedelkeeda iyadna taasaan kuma fasiranaynaa jidaarkaa masjidka kuma sugnaa ayuu jiibsaday kollay malaha tushmihani bay riwaayadiisa ahayd ilaa jidaari lmasjidi oo dee umuurahan markaas hoofiduna ay meesha ka baxdo ashawra ay kaba baxdo masjidka dhinaciisii taas waana bukhaari un baan ujeedaa saxiixiisa de xadiidkuna waa sanadkan unbu bukhaari kuba wariyey sanadkii iyo matkiiba waa kaan hayne e waana taan leenahay waa dhowr meelood ee imaka waa meel ahaan imaka halkan oo meesha uu dhigtay baaba jirtay dee masjidka la hargala iyo masjidka seexashadiisi imaka baltan kunyadii abuturaab iyo defan haddaba wajacahu nebiy rasuulka ilaahay baa dee arrinkii ogaaday guriguu yimi waa soo siyaartay markaasuu ku yidhiba iyadii u yihi ayna bnu camik in adeerkaa mee markaasay tihi dee waxbaa dhexdayada jirayo uu baxay rasuulka ilaahay baa soo baxay isagoo daydeeya wajaءahu الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa yimi yatbacu isagoo raacayo faqaala insaan baa yidhi riwaayada bukhaariya صaxiixa kuma sugnayd me ayaa waxay ahayd rasuulka ilahi inuu ku yihi liinsaanin waa shaksi la socday waa sahm undur ayna huwa bal eeg halku joogo soo eeg eeg markaasuu yimiyo oo uu yihi hadalkan huwa cali daa kan weeye mudajicun fi lmasjid masaajidka waa kan jiifo masaajidkuu hordaa fajaahu nabiyu salى اllahu alayh wasalam tanna waa dee walaadafadii wixii dhacayna waa suurinayaa dee bal waxa weeyaan rifqigii ama dee sii dawcsanaayey ashaartoo kale loola dhaqmaye taasna waaba jiraan si umuurihii dee aan loo tacqiidin taa fajaahu nabiyu salى اllahu alayh wasalam waqad imtalaahu alxal uu meeshiibuu ku gamay maradiibaa ka dhacday masjidku gogol ma laha sibidh ma laha waa ciidaasba waqad imtalaa uu buuxsamay dahruu dhabarkiisu turaaban ciid uu kaba buuxsamay fajacala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa gudagalay oo wuxuu bilaabay yamsaxu inuu masaxaya aturaaba ciidda can dahrihi dhabarkiisa uu ka masaxayo wayaquulu uu leeyahay ijlis abaa turaabin abaa turaabow fadhiiso oo markaa ruuxii oo kunyo leh haddii wax la qabsuuradiiba hauga timaadee kunyo kale loo yeelo loogu kunyoodo san oo kale dee shay jawaaskiisa inooguma sugan kunyadiisu abulxasan bay ahayd laakiin sidii ay uguba baxday baa isaga uu isaga dee sharaf iyo rasuulka ilaahay takriimkiisana uba ahayd oo saasuu uba farxi jiray oo uba jeclaaye bal takniyadii iyo masjidka oo la hargalo oo kale ruuxii hargala iyo bal umuurahan deedasan wixii khilaafa suurinteedii iyo dejinteedii iyo bal usluubka fiicanay tay asaartii loolaba dhaqmi umuuro badan baa xadiidka kuma suganoo dee waana tan bukhaari waxta aan leynahay meelaha kala duwan waa fawaaidii xadiidku iyo fiqiga kuma sugan oo hadiyo goor waxa idhaha fiqu lbukhaariy fi taraajimi waxaan uu tarjamada udhigtay waa wixii xadiidka lagaba qaadanayeen bal taaba weye baabun kayfa almashi maca alkubaraa casharka aad buu u yaraadee laakiin dee fawaaid kalea yar jirtay haddaan kan xadiidkan waa yar dheeriya waqtigeenii baa gaadhay allah subxana wa tacaala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk allahuma zidna walaa tanqusna wakrimna wala